نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله ولا ليال محاضرة وأهوال القيامة موضوعaas hore oo mawduuc dheer inuu yahay ayay ila muuqday marka laba qaybood aan ka dhigayna caawa hal qaybaan insha allah hormarina marka caawa waxaan ka bilaabaynaa qofka markii mawdku u yimaado ilaa insha allah intii aan gaarsiin karno qabriga inaan ku dhammayno insha allah kadib soo bixinta iyo markaas inta ka dambaydana mid kale insha allah aan ka dhigaynaa haddii allah idmo sababtoo hal midood ma laysku gaarsiin karaya si kasta ilaa waqtiga haddii kale aad u dheeraanaya horta marka walaalayaal qof walba waa inuu ogaado horta qabriga waa manaazilul aakhira mansilka ugu horeeya qofka haddiiba uu dhinto qiyaamadiisii yareed way dhacdayba marba haddii qofku dhinto qiyaamadiisii yareed waa ay dhacday ilaa adugu maxaa yeelay waxaa u bilaabana qabrigii cuquubadii oo naarta qayb ka mid ah amase raaxadii jannada qayb ka mid ah ayaa qabriga qofka uga bilaabana sidaas daraaddeeda qofkii haddii uu dhinto qabriga tago waxaa xaqiiqaha qiyaamihii qayb ayuu ka joogaa sidaas daraaddeed ayaa naxiimkii u bilaaban qayb ka mid ah ama cuquubadii ayaa u bilaaban galab iyo subax raaxadiia u bilaabanoo qabrigiiyaa la waasixinayaa ilaa toddobaatan dhudhun ayaa la gaarsiin ugu yaraan qaarna waxa wey waxaaba la gaarsiin ishu intay wax ka arki karto ayaa la gaarsiin qolana cadaabkiia u bilaabanoo dee qabrigiiyaa laysku soo cidhiriyaya marka ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu caddeeyey xayaatadan oo layidhaha xayaata barsakhiya kitaabkiisa qur-aanka ah ilaahay weynaa wuxuu ka hadlay subxaanau wa tacaala dadkii aan ka faa'iidaysan adduunyada ujeeddadii iyo maqsadkii loogu talagalay adduunyadan waxaa ilaahay ugu talagalay subxaanau wa tacaala inuu qofku ugu shaqaysto aakhirada oo uu adduunyadan kuka dhigto waqtigii uu beerta fali lahaa aakhiradiina ay noqoto waqtigii uu beerta iyo midhaha gooso lahaa marka dadka aan ka faa'iidaysanoo kufaarta ama munaafiqiinta oo dadkaas ayaa ilaahay weynaa ka warramay subxaanau wa tacaala mawtku markuu imaana kaasuu ilaahay wuxuu yidhi xataa idaa jaa axadahum lmowtu qaala rabbi irjicuun axad ka mid ah dadka mujrimiinta ee aan aakhirada u diyaargaroobin haddii mowtku u yimaado oo uu markaas arko meeshii uu naarta ku lahaa oona uu arko hadduu ilaahay rumay lahaa meeshuu jannada ka degi lahaa markuu ogaado wuxuu yidhaahdaa rabbiyow ixeli ixeli ilaahayow ilaa waktigii la shaqaysa lahaa waa waktigu soo dayacay lacallii acmalu saalixa tarak oon xaqiiqo ku ahay haddii lay celiyo inaan soo shaqaysto camal saalixa waktigii aan hadda ka soo tago soo dayacay dayacaaddii beddelkeed camal saalixaan soo shaqaysana ilaahay weyna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kallaa ma jirto arrintaas celin ma jirto innahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa kelimadan uu qofku yidhi aakhiradii waxway markuu arkay uu ogaaday inuu fursad soo dayacay kelimadda uu leeyahay celina waa kelimad huwa qaa'iluhaa uu iska yidhi wax kaloo qaymaa kuma fadhido waa kelimad qofkaanu iska yidhi wa min waraa'ihim barzaqun waxaana hortiisa ah oo ka horeeya xijaab ka teedaya inuu adduunyo u soo laabto xijaabaa ka horeeya xijaabkaasoo ka xelinaya inuu adduunyo u soo laabto ilaa yowmi yubcatuna maanta lasoo bixinaya intii laga gaaro ilaahi weyna marka subxaana watacaala aayadaas wuxuu noogu cadeeyey barzakiin oo ah qofka meeshaas xijaab inuu adduunyada ka xelinaayo oo uu halkaas ku jiraayo ilaa bacsiga laga gaaro waxaa kaloo ilaahay cadeeyey subxaana watacaala in qabrigaas dadkii ahaa kufaarta ama dadka kaleeto xataa muminiinta usaanta ahna xadiiska almuslimka ah cadaynaye wuxuu cadaynayaa in qabrigii lagu ciqaabayo ayagana oo ilaah weyna wuxuu ihi subxaana watacaala fircoon iyo markuu ka hadlayay dadkiisii waxaaqa biaali fircawn fircoon eelkiisii waxaa ku degay suuculcadaabi cadaab xun ayaa ku degay hadda kooru ku degay annaaru yucraduuna calayha naartaa loo bandhigaa fircoon iyo dadkii ku dariiqada ahaa naartaa loo bandhigaa huduwan wa cashiya aroorta hore subaxdii markii waagu bariilaa qoraxdu ay soo baxaydo waktigaas naarta loo bandhigaa galabtii haddii duurka la gara ilaa ay ka dhacaydo waktigaana waktigaasna naarta loo bandhigaa wa yowma taquumu saaca maalinta marka saacadda qiyaamuhu ay dhacdo waxaa la dhihi doonaa ilaahay subxaana watacaala dhihi doonaa adkhiluu aala fircawn ashadd alcadaab fircoon iyo ehelkiisii waxaad gelidaan cadaab wax lagu cadaabo cadaabka ugu adag marka aayaddaas ilaahi wuxuu ku caddaynaa subxaana wa tacaala in fircoon iyo wixii dariiqadiisii maray had dheer baa qabriga lagu cadaabayo oo galabtiina cadaab loo bandhigayo subaxdiina cadaab loo bandhigayo ilaahay naga badbaadiye nabigeena suufan sal allahu calayh wasalam wuxuu ka hadlay qaabta nafta loo qaado xadiis dheer oo abu daawuud iyo qayrkiisa ay wariyeen baraa binu caazib uu nabiga ka warinaa radia allaahu canh nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam baraa binu caazima wuxuu yidhi haddii tegey kharajnaa maca rasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka ayaan raacnay oo aan la baxnay fii janaasati rajulin min alansaar nin oo ansaarta ka mid ah janaasadiisiiyaan raacnay markii aan raacnay fantahaynaa ila alqabri qabrigii ayaan gaarnay walamaa lam yulxad bacdu intaan iilkii la dhigin fajalasa rasuululahi sal allahu calayh wasalam intaan iilkii la dhigin nabigaa fadhiistay salawaatullaahi wasalaamu calayh wa jalasnaa xawlahu annaguna nabiga hareerihiisii ayaan fadhiisannay markaan fadhiisannay ka'anna calaa ru'uusina dayr madaxyaalkeenna waxaad moodaa shimbiru inay ku taagan tahay macnaha dad qabrika murgaya oo murugsan oo wada hundhuna oo qoorta laalaadina sidaas ayaan noqonnay ayuu yidhi sidaas ayaan noqonnay wa biyadihi xuudun nabigana sala allahu calayh wasalam gacantiisa qori ayaa ku jiray yankutu bihi fil ardi uu dhulka ku falaayayo qofka markuu murugsan yahay sida dhulka ugu falaayo u xaxariiqo murugadaasaa nabiga ka muuqatay salawaatullaahi wasalaamu calayh fa rafaca ra'sa markaasaa nabigu madaxa kor u soo qaaday fa qaala taxawadu billaah min cadaabi alqabr ilaahi weynaa ka magangala cadaabu lqabri allahuma inaa nacuudu bika min cadaabi alqabr ilaahu waxaan kaa magangalaynaa cadaabu lqabriga nabiga sidaasuu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh cadaabka qabriga rabbi ka magangala saddex gooruu ku celiyey markaas kadib uu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ka warramay qaabka qofka nafta looga qaado markaasuu wuxuu yidhi ina alcabda almu'min idaa kaana fi inqitaaxin min addunya wa iqbaalin min alaakhira qofka muuminka ah marka uu yahay mid ka go'aya adduunyada markuu adduunyada ka go'ayo oo aakhira uu qaabilayo nasala ilayhi malaa'ikatun min asamaa markaas waxaa ku soo degaya malaa'ig samaday ka soo degayaan malaa'igtaas tilmaanteeda nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam biidul wujuuh kaana wujuuhahum shamsu waa wejiyaal cadcad yihiinoo wejigoodu sida uu dhalaalaya qorrax oo kalead moodaa uri nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh waana malaa'igta ilaahi weynaa qur-aanka uu ku sheegay tawafatu rusulunaa malaa'igteennaa oorsayda malaa'igta ilaah yidhahdo wey fii suurati ancaam waxa weeyaan malaa'iga oosayda malaa'igta ilaah uu yidhi oo uu jamaca ilaahay ka dhigay malaa'igtaasaa ka soo degayda samada haddii qofku muumin yahay ayagoo wejiyaal cadcad oo wejigooda quruxda iyo dhalaalka aadmado qoraxda oo kale macahum kafanun min adfaani aljanna wa xanuudun min xanuudi aljanna waxay sitaan kartan ay ka keeneen jannada oo dharka jannada ka mid ah iyo shay laysku carfiyo oo diib ah oo diibka jannada ka mid ah xataa yajlisu minhu madal basar markaasay waxay fadhiisanayaan ishu meeshay wax ka aragto nafta iyagu ma siidaan ishu meeshay wax ka aragtay iyagu fadhiisanayaan malaa'igtaasu markay halkaas fadhiistaan nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam wayajiiu malakulmowt waxaa imaanaya malakulmowt calayhi salaam malkaas qur-aanka kariimka wuxuu ku magacaabay malakulmowt qul yatawafaakum malakulmowt saasaa qur-aanku ilaahay ku magacaabay nabigeenna suubana sal allahu calayh wasalam sidaasoo kale malakulmowt ayuu ku magacaabay casraa'iil kutubaha waa ka buuxa laakiin xadiis saxiixa oo uu ku soo arooray lama hayo aayad qur-aan oo uu ku soo aroorayna ma jirto waxaa markaas xaqiiqaa ina magacaas laga fiixan yahay oo ayba u dhowdahay dhixibo karto inuu israa'iiliyaadka ka mid yahay maxaa yeele magacaan qur-aanku uu baxshay waa malakulmowt nabigeenna suubana sal allahu calayh wasalam malakulmowt ayaa imaanaya xataa yajlisa cinda ra'si malakulmowtku markuu nafta qaadaa qofka madaxiisa ayuu fadhiistaa ayuu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam markaasuu hadlayaa fayaquulu ayatuha nafsu ayiba ukhruji ilaa makfiratin min allah wa ridwaan naf yahay wanaagsan soo bax ayuu leeyahay waxaad u soo baxdaa ka horeeya dembi dhaaf alle xaggiisa ka ahaaday iyo raalli ahaansho ilaahay xaggiisa ka ahaaday u soo bax naf yahay fataqruju markaasay soo baxee fatasilu kamaa tasilu lqatru min fayi siqaa markaasay waxay u soo baxeen sida biyaha dhibicda sibraarka aftiisa ay uga soo daataan si dhib la-aan ah sidaasay u soo baxayda uga soo jiibanaysaa fa ya'kuduha markaasu asagu qabanaa malkulmowdkaa qabanaa fa idaa akhadahaa lam yadacuuha fii yadihi darfata cayn nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam mar alla markay soo baxdo oo uu qabto ilbiriqsi uga tegi maayaan malaa'igtii xagga fadhiday oo ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala tawafatu rusuluna kuwii xagga fadhiyeenta soo tagaan ay ka qaadayaan gacantiisa mar alla markay ka qaadaan oo ay qabtaan fayajcaluuhaa fii dalika alkafan wa fii dalika alxanuur markaasay waxay ku ridayeen maradii karfanta aheed oo jannada laga keenay iyo diibkii jannada laga keenay sow ma arkaydi isla markiiba inay raaxadii jannada u bilaabatay soo ma jeedid qofkii xatafiiri jasadkiisii wuxuu dhex yaalla dadkii ma la aasin asagiion weli la aasin ayaa waxa u bilaabanaya raaxadii jannada oo kartantii jannada laga keenaa ruuxdii la gelinayaa diibkii jannada laga keenayna waa la marinaya ilaahay weyna hanugu risaaqoha naga baddiga asaga awoodda iskale markaasuu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam wayakhruju minhum ka adyabi naqati miskin wujidan calaa wajhi alardi waxaa ka soo baxaya layr soo carabta adduunka inta la joogo neecaw soo carabta midda ugu carab badan oo adduunka korkiisa lagu arkay shay kasta oo diib iyo carab ah oo adduun lagu arkay ta lagu carab badan nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam fayashhaduuna biha فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الضيف markasta oy sii socdaan hawadaas waxay la kulmayaan malaa'ig oo janaxa oo meel joogtay la kulmayaan janax kaley la kulmayaan janax kaley la kulmayaan mar kasta oy janaxa malaa'iga la kulmaan malaa'igtu waxay leedahay maa haada ruuxu dayif muxuu yahay ruuxda wanaagsan oo aad wataan markaasaa waxaa hadlayda malaa'igtii siday waxay leeyihin fayaquuluun fulaan ibnu fulaan biaxsani asmaa'i allatii kaana yusamaa bihaa fi dunya waxa weeyaan magicii adduunyada magacyaalkii lagu magacaabi jiray magicii ugu fiicnaa oo uu lahaa ilaa badana wad aragteen dadka mu'miniinta asmaa qurux badana wada leeyihin cabdullah maxamed cali xabdi ciise magacyaal wada qurqurux badan ayay leeyihiin magiciisa ugu fiicnaa oo adduunyada lagu magacaabi jiray ku magacaabayaan uu nabiga sal allahu calayh wasalam xataa yantahu biha ilaa samaa addunya malaa'ig kastay sii maraan saasay magaca ugu sheegayaan ilaa ay samada adduunyada tagaan fayastaftixuuna lahu markaasay waxay u dalbayaan in laga furo oo waxay leeyihin hanala ka furo naftii hiblaaheedan wadnaahe fa yuftaxu lahu horaa looga furaya markii laga furo fa yushiicuhu min kulli samaain muqaribuuha sama kasta samada adduunyada markay tagaan waxaa sii sagootinaya malaa'igta muqarabiinta oo joogta ilaa samada labaad ay ka tagaan samada labaad hadday tagaan sidoo kale waa laga furaya waxaa sii sagootinaya malaa'igta muqarabiinta oo sanadada labaad joogta ilaa samada saddexaad sidaas ayaa lagu wadayaa oo lagu sii wadayaa xataa yuntaha biha ila asamaai saabica ilaa lala gaaro samada toddobaad uu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam markii samada toddobaad lala gaaro fayaquulu llahu caza wajal ilaaha wuxuu dhaha markaas uktubuu kitaaba cabdii ficliyin iigu qora addoonkaygan addoonkaygan waxaad ku qortaan kitaabkiisa iyo camalkiisa diiwaanka ladhaa xilliyiin diiwaankaas ku qora waaciduuhu ila alardi fii jasadii ruuxdan iigu xeliya dhulka iyo jidhkiisii meeshuu jiro halkaasaa tartiib laga soo celinaa dhulkii waa la keenay hadduuma yimaado nabigeena sugan sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay u xadiid kaleeto maxaad ii haysataan maaqadigaygu gelida marka la dhaqayo la diyaarayo ustaas beley ilaa wuxuu dareemay in karaamayn iyo raaxa ka horayso taas ayuu dareemaya isla markaas qabriga haddii la geliyo nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam fayaatiihi malakaani laba malagaa u imaanayaan labadaas malag waxaa la yidhaahdaa munkar iyo nakiir labadaas magac waa magacyaal sugan oo xadiidkan hadda aan wadno xadiidkaan ahaynoo xadiidkii abu hurayra ee imaamu tirmidi uu wariyey xasanna uu ka dhigay sheekh naasidiin albani fii saxiixi jaamici saqiir ayaa nabigu wuxuu ku yidhi fayatiihi malakaani laba malaga u imaanayaan aswadaani oo madmadow oo madmadow asriqaani oo indha cagaaran yuqaalu liaxadihimaa almunkar walilaakhari annakiir mid waxaa la yidhaahdaa munkar midna waxaa la yidhahdaa nakiir marka labadaas magac waa laba magac oo sidaas xadiidkaas nabiga ugu sugnaaday salawaatullahi wasalaamu calayh madowga iyo waxaad ka dareemaydaan indhacagaarnaantana macnaha xaaladda adeegeeda iyo argagaxa meesha ka jira weeye taasna waxaad dareemaysaa markay u yimaadaan fa yujlisaani waa soo fariisinayaan waa soo fariisinayaan fa yaquulaani markaase waxay ku leeyihiin man rabbuka yaa rabbi ku ah axadka ku abuuray oo ku milkiyey oo ku maamula oo ku tarbiyeeyey axadkaasu kubu ahaa fa yaquulu wuxuu leeyahay uu nabiga sal allahu calayh wasalam rabbi allah aniga rabbi waxaa ilaha allah isagaay abuuray asagaay milkiyey asagaay maamuli jiray allahaasaan rabbinimo uga dambeeyey markaasuu fa yaquulaani waxay ku leeyihiin maa diinuka diinkaagu muxuu ahaayo diin maxaa kuu ahaa marka fa yaquulu wuxuu leeyahay diin iyo islaam aniga islaamka ayaa ii diin ahaa haddaba walaalyaal qofka adduunka intuu joogo hadduusan islaamka ka diin dhiga miyay dhici kartaa berri inuu su-aashaas ilaahay waafajiyo ma dhici karta weeye marka ilaahay weynaa subxaana watacaala qofka intuu joogo walaalayaal waxaa la rabaa inuu uga diin dhigto diinka islaamka oo caqiidadiisa iyo cibaadadiisa iyo mucaamaladiisa iyo siyaasadiisa wax kastoo dhaqan ah inuu diin allah uga dhigto diinkaas islaamka fayaquulaani markaasi waxay leeyihiin maa haada arajulu aladii bucifa fiikum muxuu ahaa ninkaan dhexdiinna laga soo saaray ninkaan dhexdiinna joogi jiroo la soo saaray muxuu ahaa waa nabigeena maxameda sal allahu calayh wasalam ayaa loo soo suuraynaa fayaquulu huwa rasuulullah qof kasta oo muumin ah weligiis yuu arag wuxuu leeyahay waa rasuulka ilaahay fayaquulaani labada malag waxay ku leeyihiin maa yudriika maxaad ku ogeysiinaya maxaad ku garanaysaa inuu rasuulka ilaahi yahay salawaatullahi wasalaamu calayh marka fayaquulu wuxuu leeyahay qara'tu kitaab allah wa aamantu bihi wa sadaqtuhu kitaabka allah qur-aanka ah ayaan akhriyey kitaabka markaan akhriyey waan rumeeyey kitaabkaasaan rumaystay sidaasaan ku gartay yaa walaalyaa marka maxaad ogaatay cadaabul qabriga kow su-aasha waxa looga badbaadaa waa inaad kitaabka ilaahay akhridaa waa inaad markaas fahamtaa markaad fahamtana waa inaad rumaydaa yaa walaalyaa haddaba marka qof kitaabka ilaahay aan wax yar iyo wax weyn ka ogeyn murugana aysan ku haynin soo qatar meeshaas kuma jirto yaa walaalyaa qof aan kitaabka ilaahayba akrin ya oo wax uu ka og yahay aan la arag wax uu ka og yahay aan la arag kitaabkii alleh oo aan xaraf ka akrin oo aan nabigeenni garayn salawaatullaahi wasalaamu calayh maxaa walaalayaal sow khatar kama horayso marka yaa walaalayaal marka qof kastoo muumina waxaa la rabaa saacaddan intaad fursadta haysato inaad garato waxa aan u akrayno waxa cadaabuqabri looga badbaadaa waa inaan ayadii asbaabtii la nimaadno si aan cadaabuqabriga uga badbaadno waxa cadaabuqabriga lagu mudana waxa loo akrinaana waa inaan iska ilaalino si aan cadaabuqabriga uga badbaadno ujeedadii waa sidaas marka sidaasa walaalayaal la rabaa markaasuu nabigu wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam fa yunaadii munaadin min asamaa samada ayaa markaas mid dhawaaqaya ka dhawaaqaya dhawaaqaa samada ka yeeraya oo dhahaya an sadaqa cabdii addoonkaygu runuu sheegay ilaaha dhahaya addoonkaygu runuu sheegay su-aalihii la weydiiyey waa ka jawaabay fa afrishuuhu min aljanna jannada gogol uga keena jannada gogol uga keena isla markii raaxadii u soxota fiil raaxadii ayaa weli u soxotay jannada markaasu waftaxuu lahu baaban ila aljanna qabrigana albaab jannada uga fura xagga jannada albaab uga fura saasaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala u amraya aana nabiga wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh fayaatiihi min rawxiha wa diibiha markaasa waxa u imaanaya wax ka mid a raaxadeeda iyo xarafteeda wayuftaxu lahu fii qabri madda basarihi qabrigana waxaa loo waasixinaya ishu intay wax ka haragto ayaa loo waasixinaya marka loo waasiciyo qaala nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam wayaatiihi rajulun xasan lweji markaasaa waxaa u imaanaya nin oo weji wanaagsan ayaa u imaanaya xasanu tiyaabi tayib riixi ee dad wanaagsan oo qurux badan wata watana xaraf aad u badan ay ka soo xarfaydo fa yaquulu ninka yimida wuxuu ku leeyahay abshir biladii yasuruka waxaad ku bishaaraysataa maanta wax ku farxad geliya wax ku farxad geliya ku bishaarayso haadaa yowmuka aladii kunta tuucadu maanta waa maalinkii lagu ballanqaadi jiray in wanaag lagugu abaalmarin iyo janno adduunka salaadaad ku dhibtootay soonkaad ku dhibtootay sekadaad ku dhibtootay kuwii jihaadka inta galay ilaahay dartiis naftoodiiba u baxshay maalkiisi isagoo jexel u baxshay dhibkaad la kulantay maanta maantii lagu ballanqaadi jiray ee ku bishaarayso saasuu leeyahay fayaquulu lahu wuxuu ku leeyahay marka waxaa hadlaya qofkii qabriga jooga muuminka ayaa hadlaya wuxuu la hadlayaa qofkan u yimid ilaa cidluu dareemayay inkastoo qabrigii la waasiciyey markaasuu leeyahay man anta kumaa tahay fa wajuka alwaju aladii yajibu bilkhayr wejigaagu wuxuu eegyahay qof qayr wada wejigiis ilaa qof dhanaanayo qurxoon oo dhar qurxoon oo carfaya ayaad tahay marka wax qayr wadaad u eegtahay wejigaaga ee maxaa dhaheed markaasu wuxuu leeyahay ana camaluka saari camalkaagii salaaxaa ayaanahay salaadii soonkii sekadii tawxiidkii dikrigii salligii nabiga sal allahu calayh wasalam cibaadadii saalixaadka ahaa tiiya ilaahi weyne usoo suureeyuu ka soo dhigay rajul tiiya ilaahi usoo suureeyey subxaana wa tacaala fayaquulu markaasaa qofkii qabriga joogay wuxuu leeyahay oo qabriga la dhigo muuminka ahaa rabbi aqim isaaca rabbigaygiiyow saacadii qiyaamahana rid maadaama raaxadii sidan iigu bilaabatay ta damiro way kasii weyn tahay ilaahu saacadii qiyaamaha rid sidaasuu leeya xataa arjaxa ilaa ahli wa maali si aan ehelkaygii iyo quruuxiintii iyo hadday gabar tahayna raggii jannada loogu talagalay si aan ehelkayga iyo maalkayga u aado ilaahu qiyaamaha rid sidaasuu leeya xadiikaas intaasuu sheegay xadiikii kalo abu hurayra oo mar dhaweedna sheegnay oo sanadkiisu xasanka ahaa xadiikaasaa wuxuu ku darayaa uma yunawaru lahu fiihi qabriga nuuraa loogu shidaya qabriga in la waasiyo waan ogaanay xadiikaas wuxuu cadaynaa qabriga waana la nuurina waana la nuurina oo iftiin ayaa lagu shidaya uma yuqaalu lahu markaasaa lagu leeyahay nam seexo markii qabriga la nuuriyo la waasiciyo wehel loo keeno albaabka jannada looga furo aa la leeyahay nam nawman xaruus seexo sida qofka arooskaah u seexdoo kale alladii laa yuuqiduhu ilaa axabu ahlihi arooska uusan hurdada ka kaxayn ilaa qofku dadka ugu jeclaa maahanin oo qofkii kaloo arooska la ahaa unbaa hurdada ka kaxin sida qofkaasoo kale u seexo xataa yabcasahu llaahu min marjacihi daalika ilaa ilaahi weynaa barri qiyaame uu ka soo bixiyo meeshaas uu jiifo sidaasuu raaxaysan oo u seexanaya kaas wuxuu ahaa qofkii muuminka ahaa oo ilaahi weyne subxaana wa tacala cadaabu qabriga ka badbaashay allah nagu dare markaasuu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam wayna alcabda alkaafir addoonka gaalka marka addoonka gaalka waxaa soo gelaya kaafirkii kufrigiisu bayinka ahaa iyo kaafirkii munaafiq ahaa taasna xadiis kalaaba wuxuu ka cabiraa waina almunaafiqa marka kaafirka iyo munaafiq waa isku mid labadii waa iskula jiraan idaa kaana fi inqitaacin min addunya markuu gaalku ahaado adduunka mid ka go-aya wa iqbaalin min alaakhira aakhirada uu qaabilayo aakhira uu aadayo nazala ilayhi malaaika malaa'igaa soo degaysa malaa'igaa samada ka soo degaysa malaa'igtaas oo suudul wujuuhi oo wajiyaalkoodu madmadow yahay kuwa hore xataan ayuu ahaa kuwan waxa weeye ka maxal yeelay waxaa loogu talagalay nafta la siidayo xadaabka lagu bilaabay inuu ku tago aakhirada saasaa loogu talagalay ciyaada billah markaasuu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam macahum lmusuux waxay wataan maryo tin ka samaysan maryo laga sameeyey tin ayay wadaan fayajlisuuna minhum badda albasar ishu meeshay wax ka aragtay fadhiisanayaan sida kuwii horoo kale markay fariistaan xataa markaasa uma yajiiu malakul mowt markaasaa waxaa imaanayaa malakulmowt xataa yajlisa cinda raasihi ilaa uu fadhiisto madaxa xagtiisa ilaa uu ka fadhiisto fayaquulu wuxuu leeyahay ayatuha alnafsu lkhabiisa ayatuha nafsu lkhabiisa naf yahay xun ukhrujii ilaa sakhatin min allah u soo bax xare ilaahay xaggiisa ka timid waqadabin u soo bax xare ilaahay xaggiisa ka timid sakhatka iyo qadax waa isku mid marka alla markii nafta sideed la yidhaahdo fatafaraqu nafti way ku kala carari fii jasadii jirkiisa markay jirka ku kala cararto fayantasixuha kamaa yuntasixu sufuudu min asuuqi lmabluur nafta jirka xoog ayaa looga soo jiidayaa sida birta suufka lagu kala bixiyo suufkao qoyan looga soo jiido waxa wey suufka bir ganale oo saasa loo dhexgelsho lagu kala bixiyaa jira birtaasoo kaleeto ayaa jirka lagu soo jeexaya markaasay meel walba naftu soo jeexeen waxay cadaab ku soo baxaya sina fayaahuduha markuu soo bixiyo waa qabanahu yiri nabiga sal allahu calayh wasalam faidaa akhadaha lam yadaxuuha fii yadihi darfat cayn marka uu soo bixiyo qabto ilbiriqsi uga tegi maayaan gacantiisa markaas malaa'igtii xagga fadhidaa imaanayaan ee way ka qaadanayaan markay ka qaataan xataa yajcaluhaa fii tilka almaqsuud markaasay maradii tinta ka samaysneed ay ku dhex ridayaan oo naarta laga keenay wayakhruju minhaa kaantani jiifatin wujidat calaa wajhi alard waxaa ka soo kalayu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam adduunka korkiisa bakti lagu arkay baktiga uu ur badnaa ayaa ka soo karaya waa naftii oo weli qabrigii aan la geyn ogow qofkii wuxuu saaran yahay meeshuu ku meydhay naftiia waxay u soo uraysaa adduunka inta bakti lagu arkay baktiga ugu urka badan saasay usoo uraysaa fayascaduuna bihaa markaasay samada la aadayaan falaa yamuruuna bihaa calaa mala'in min almalaa'ika la mari maayaan koox malaa'iga oo samawaadka samada iyo dhulka u dhaxayda la sii mari maayaan ilaa qaaluu malaa'igtaas waxay leeyihiin maa haadihi riixu lkhabiisa maxay tahay naftan khabiisada oo hawadiida meed wasaqayday naftan khabiisada oo hawadii oo dhan hallayday urka badan maxay tahay marka malaa'igtii siday fayaquulu fulaan ibnu fulaan biaqbaxi asmaa'i allatii kaana yusamaa bihaa fi dunya waxay ku magacaabayaan magaciisii adduunyada lagu yiqiin magacii ugu xumaa magac ugu xumaa oo waxa weeyaan waa tuug hebelaha waa moryan kebelaha waa gaal kebelaha waa magacii ugu xumaa ilaa badanaaba wadarkan kufaarta iyo munaafiqiinta iyo fujarada magacyaal wada khubata helay magacyaal falxun ay wada leeyihin adigaba u fiirso dadka faasiqiinta magacyaal aad u falxun ay leeyihin marka magacii ugu xumaa ayay leeyihiin qofkii saas ahaa ayaan wadnaa sidaasay koox kastoo malaa'igay la sii maraan ku leeyihiin xataa yuntaa biha ila asamaa ila samaai dunya ilaa sida loo siisado samaa dunya lala tago fa yustasax falaa yuftax lah markaas waxay leeyihin hanala ka furo waxaan sidnaa naftii hebel hebele qofkii hebelha naftiisan sidnaa nala ka furo nabiga wuxuu yihi sal allahu calay wasalam ha laga furayo markaasuu qur-aankana aayad ka keenay sidaas cadaynaysa uma qaraa rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam laa tuftaxu lahum abwaabu samaa walaa yadkhuluuna aljanna xataa yarija aljamalu fii sami lkhiyaar nabiga wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam qowlkan allah macnaha waafaqsan weeye allah wuxuu leeyahay laa tuftaxu lahum abwaabu samaa dadka mujrimiinta samada albaadadeeda ma loo furayo walaa yadkhuluuna aljanna jannadana ma gelayaan xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaar ilaa neef geeluhu cirbada meesha ka daloosho uu maro marka neef geela weligiis halkaas ma geli karo ayagana weligood jannadaa la geli maaya way macnaheeda fayaquulu llahu caza wajal ilaahay baa hadlaya oo wuxuu leeyahay uktubuu kitaabahu fii sijiin addoonkan kitaabkiisa xamalkiisu ku qoran yahay diiwaanka sijiin laydhaah ee xidhiiriga badan kaas ku qora oo dadka shaqiyaalka lagu qoro fi lardi suflaa ee toddobada dhul midka ugu hooseeya yaalla markaas naftii hore waa lasoo sagootiye tan lasoo sagootima sanadaa laga soo tuura nabiga wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam uma tudracu ruuxuhu cadaabkiyaa u bilowday weli qabrigii lama geyn ogow halkaas samada aha laga soo tuuraa barxa tuurid ayaa laga soo tuuraa markaasuu nabigu wuxuu akriyay aayad qur-aanka oo sidaas cadaynaysa uma qaraa uma qaraa waman yushrik billah fakaannamaa khara min asamaa fataqafuhu tayru aw tawi bihi riixu fii makaanin saxiix waman yushrik billaah qofka mogtahay waxa uu cadaab ku mudan waa dunuubta iyo maxaasida dembi ilaahi weyna cadaab looga muto a shirkiga ugu horeeya wax cadaabuulqabdi lagu muto ama cadaabunaar lagu muto waxa ugu horeeyaaba waa shirkiga markaasa ilaah wuxuu yidhi subxaana qofka ilaahay u shariig yeelaa fa kaannamaa qarra min asamaa waa isagoo samada ka soo dhacay oo kale fataqdafuhu dayr oo markaas shimbiru ay waxa weeyaan daftay oo tahwi bihi riixu fii makaani odase dabayl ay kula hoobatoo ku tuurtay makaan fog wax intaa hawada laga soo tuuray hawadaas hadda dabaylu dhinax u tuurtay oo makaan fog ku tuurtay amase hilibkiisa haadku ku boobay hawada nabiga wuxuu ihi sal llahu alayhi wasalam fatucaadu ruuxu fii jasadihi markaasaa naftiisii jirkii lagu soo celinaya dhulkay imaanaya weliba xadiidka bukhaariga wuxuu cadaynayaa markay soo dhacdo naftii ayadoon jasadkii weli la sagootin inay leedahay warhoog baa naftaan ku dhace halkay u wadaan warhoog baa u sugnaaday naftaan halkaad u wadaan waa halkay u wadaan inay sidaas ka haydo marka qabriga la dhigo marka oo nafta la aaso markaas jasadkiiyay gelaysaa fatucaadu ruuxu fii jasadihi markay gasho wayatiihi malakaani laba malagaa u imaanaya waa labadii malagoo soo ogaano munkar iyo nakiir fayujlisaanihi fayaquulaani lah inta soo fariistayaane waxay ku leeyihiin man rabbuka yaa ku abuuroo ku milkiyoo ku maamula fayaquulu haa haa laa adri markaasuu wuxuu leeyahay ma garanayo ma garanayo markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal allahu calay wasalam fayaquulaani lahu waxay ku leeyihiin maa diinuka maxaa diinkuu ahaa fayaqul wuxuu leey haa haa laa adri ma garanayo haa haa uu leey marka haddana nabiga wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam fayaqulaani lahu waxay ku leeyihiin maa hada arajulu aladii buxisa fiikum nabigiyaa loo soo suuray markaasaa laleeya ninkan dhexdiina laga soo saaray maxuu ahaa ninkaanu fayaquulu haa haa laa adri ma garanayo ayuu leey haada waa qofka wareersan oon hadalka kelin fayunaadi munaadin min asamaa weliba riwaayad kaleto xadiidkii saxiixan abu hurayra oo aan soo sheegno tirmidi warinayo xasanka ahaa xadiidkaasa waxaa ku jira wain kaana munaafiqan hadduu munaafiq ahaa hadduu ahaa qaala samictu naasa yaquuluun qawlan faqultu milahu wuxuu leeyahay aniga dadkaan maqlo hadal ahaa muxamed nabi maxamed marka anigana waa iska xig laakiin shay caqiida iga ahaa ama jacayl nabi iga ahaa ama iimaan saxiixa iga aha maahay dadkan waxaan maqla iyagoo qowl dhahaya markaasana naaftiga ka soo baxay sidaas iley marka qof walba waa inuu maanta fahmaa nebi maxamed sala allahu calay wasalam waa maxee meeshuu kaa jooga maxaa ka aaminsanta waxa weeye nebi maxamed sala allahu calay wasalam nafta kugu jirta haddaadan ka jeclayn muumin matiid ilaahay weli ma rumayn haddaadan nafta kugu jirta ka jeclaan haddaadan marka garaynba maxaad jeclaanay marka wax uu yahayba haddaadan garaynba inaad jeceshay in kalena waxaad iska ogaan kartaa markay iska hor yimaadaan adiga hawadaada wax adugu aad jeceshahay iyo sunada nabiga markay iska hor yimaadaan aad fahmi kartaa haddaad hawadaadii ka tagto oo sunada nabiga aad qaadato sal allahu alay sl nabigu waa jecesha laakiin markay hawadaada iyo dariiqadiisu iska hor yimaadaan haddaad sunadiisa tuurto oo aad hawadaada qaadato dee nabi ma jeclid markaas ma jeclid markaas nabiga salawaat ullahi wasalaamu calayh markaas nabiga wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam fayunaadii munaadin min asamaa samada ayaa mid ka dhawaaqaya markaas oo wuxuu leeyahay ankadaba addoonkii beenuu sheegay fa afrishuuhu min alnaar naarta gogol uga keena naarta gogol uga keena marka waa cadaabkii oo qabrigii haddana ku bilowday sidii hawadaba loogu soo cadaabay waftaxuu lahu baaban ila annaar qabrigaana naarta xaggeeda albaab uga fura naarta xaggeeda albaab uga fura fa yaatiihi min xarihaa wa samuumihaa waxaa uga imaanaya kulaylkeeda iyo sunteeda iyo hansigeeda ayaa halkaas albaabka uga imaanaya oo shubmaya markii sidaas la yidhaahdo wayudayaqu calayhi qabruhu kii hore qabriga loo waasixiyey kana qabriga ayaa waxa weeya lagu ciriiriyayaa xataa taktalifa fiihi atlaaxuhu ilaa feerihiisu ay isdhaafaano feeraha bidixda ay midig ka baxaan midigtiina bidix ka baxaan halkaas markuu joogo oo uu ciriiri iyo cadaab dareemayo wayatiihi rajulun qabiixu lwajhi qabiixu thiyaabi muntilnu riix waxa uu imaanaya nin oo weji xun oo dharku furan xun oo ur badan ayaa u imaanaya markaasu wuxuu ku leeyahay abshir biladii yasuu'uka ku bishaarayso maanta wax muruga ku geliya macnaha waa cadaab sida korka looga cadaabaa qalbigana looga dilayaa wey maanta wax ku muruga geliya ku bishaarayso haadaa ymuka ladii kunta haadaa yawmuka aladii kunta tuuxad maanta waa maantii lagugu goodi jiray ilaahi waynaa rumeen ilaahi waynaa akrix xumaanba iska daa waajibaadkaa dayici markii lagu lahaa haddii kale waa dadamid doontaa maanti lagugu boodinayo maanta aheed markaasu wuxuu leeya qofkii qabriga ku jiro cadaabnaa man anta fawajhuka lwajhu lqabiix yajiru bishar kumaa tahay wejigaagu wax weji balaayo la imaana oo xun ayaad leeg tahaye muxuu ahaa wejigaagu wejigaan wuxuu leeyahay weji xun oo balaayo la imaanaye markaasuu leeyahy ana camalku alxabiib waxa weeye shirkigii kufrigii salaad la-aantii zinadii beentii xantii wax alla wixii macaasi ahaa ayaa ilahay sidaa usoo suuriyey markaasa ilahay qabriga kula cadaabaya fayaquulu rabbi laa tuqim saaca wuxuu leeya ilahu xalaadu qabrigaba aan ku jira ilahu qiyaamaha ridi maxayna waa laiga sii daraya waa laiga sii daraya allow qiyaamaha ridi sidaasuu leeyahy xadiidka abu hurayre marka waxaa ku sugnaa oo dheeraad ah falaa yazaalu mucadaban xataa yabcatahu allahu min marjici waxa weeyaan ka suuri maayo in halkaas lagu cadaabayo ilaa ilaahi weyna uu meeshaas u jiifo kasoo bixiyo maalinta qiyaamaha saasa cadaabka loogu wadaya marka xadiidkaas xadiidkaas waxa wariyay imaam axmed bn xambal iyo abu daawuud iyo xaakim sheekh naasirdin albani waa saxiix yeelay marka axkaam janaysku ku saxiix yeelay waxaan rabnaa marka haddee intaas bacdigeed suurad yar oo dunuubta gaarkaa sida wax loogu cadaabo qabriga ka hadlayna xadiis dheeroo bukhaariga inaan akrino bal cadaabka dunuubta dembi walbaaba cadaabka gaarka oo uu qabriga ku dhex leeyahay xadiidka waa xadiidka samurata bnu jundab radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sal allahu calayh wasalama mima yukfiru an yaquula liasxaabihi hal raa axadun minkum min ru'ya nabiga wuxuu ahaa sal allahu calayh wasalama mid fadhiya inuu yidhaahdo qof idinka midu caawa markuu yooday salaada sax markii waagu baryo wuxuu dhihi jiray qof idinka midu markuu yooday fayaqusu calayhi man shaa allahu an yaqusa marka qofka ilaahay ugu talagala inuu yidhahdo waagu yoodo nabiga wuxuu sheegaa u sheegi jiray markii habeenkii dambe subaxdii dambe nabiga sal allahu calayh wasalam asaga wuxuu yidhi inahu aataani laylata aatiyaani xalay laba axad ayaa ii yimaadeen wa inahuma btacasaani waana ila baxeen wa inahumaa qaalaan lii waxayna igu yidhaahdeen inaliq wa inii inalaqtu macahumaa tag ay soco ay yidhahdeen markaasaan raacay markaan raacay wayna atayna calaa rajulin mubajaxin waxaan u tagnay nin oo jiifa macnaha qof jiifa rag iyo dumar maaha kala aha waa iska baabu takliif qof jiifa ayaan u tagnay uri labadeenna haddaan soconno waidaa aakharu qaa'imun calayhi bisaqra hadduu jiifo qof kalaa dhagax weyn la ag jooga qofku kaleetaa dhagax weyn la kor taagan waidaa huwa yahwi bisaqrati lira'sihi fayatlaqu ra'sahu fayatadahdahu alxajaru haahunaa marka nink qofka taagan midka jiifo dhagaxa maskaxda uga dhifana markuu ku dhifto madaxa dhan waa baabaa mashooyin isu noqona markuu baaboo ayaa dhagaxu dildilooba markuu dildiloomo ayuu dhagaxii aadaa dhagaxiiuu doonayaa kii taagnaa kiina madaxii oo dhan waa baabaa fayatabicu lxajara fayaaudhu magaxii unta raacuu soo qaadanaa falaa yarjicu ilayhi xataa yasixa ra'suhu waxa weeyaan ma raysanayo ma ku soo laabanayo ilaa madaxii raysay maane macnaha dhagaxa markuu soo qaado u yimaado intuu maqnaay madaxi waa ray siduu markii hore ahay nooka ku soo laabana asagoo sidiisa u raysto u imaana mar alle markuu u yimaad haddana waa ku dhifana waa ku dhifana madaxii dhammaa wa isku baaba'aya maskaxda isku daalanaya dhagaxi waa dildilooma dhagaxu doona intuu soo qaadaya madaxi raysana sidaasuu ku wadaya sidaas ayuu ku wadaya marka waxaan ku yiri yiri nabiga sal allahu calayh wasalam subxaan allah ilaahay baa ceeb ka nasaaniya nuqsaan ma hadaani maxay labadan qof oo sidaan isku cadaabaya marka nabigu waxay ugu yidhahdeen yuri sal allahu calayh wasalam inqalib soco soco marka fandalaqna faatayna calaa rajulin musaqin liqafaa waa tagnay nin qof jeega jeega u jiifa ayaan u tagnay yiri hadduu jiifo waidaa haaqaru qaa'imun calayhi bikalluumin min xadiid mid kale wuxuu la dul taagan yahay bir oo waxa weeye afkeedu soo godan yahay ayuu la dul taagan yahay hadduu la dul taagan yahay waxa weya wuxuu u imaanaa afkiisa labada cancanka miduu imaanaa fa yusharshiru shidqahu ilaa qafaahu markaasuu intacanka jeexuu jeegada ku geyna waman khidahu haddana san ku imaana waa jeexa ilaa qafaahu jeegada ku geyna wa caynahu ishuu imaana waa jeexa ilaa uu jeegada ku geeyo markuu dhinacan sidaas u halaago ayuu wareegaya dhinaca kale u tegaa markaasuu intii oo kale ku samayna markuu intii oo kale ku sameeyo dhinacan waa soo wareega dhinacaanu noq imaana dhinacaanu haystay u imaana intuu dhinaca jeexayay markaasuu haddana jeexaya sidaasuu ku wadaya sidaas ayuu ku wadaya markaasaa nabiga wuxuu ihi sal allahu calayh wasalam marka uu sidaas ku yeelayo oo aan arkaan waxaan idhi subxaan allah maa haadaani ilaahay baa xeebay nuqsaansho u fanay labadan xad maxay yihiin oo midkaan midkaan sidaan u xadaabayo qaala lii indale markaas yidhahde soco fandalaqnaa faatayna calaa mitli tannuur markaan tagna waxaan u nimid haddana wax tinaar aad moodo tinaarkii muufaa lagu duri jiray waxa weeye weel aad moodo afyar gudahana ka hulan oo weyn oo dabka holxayo faidaa fiihi laqadun wa aswaaq waxaa gudihiisa ka yeeraya buuq iyo qaladaan iyo gooyin ayaa ka yeeraya fadalacna fiihi waa fiirinay faidaa fiihi rijaalu wa nisaaun xuraa haddaan fiirinay gudaha waxaa ku jira rag iyo dumar qaaqaawan oo qayladaaminayo lagu cadaabayo yaatiihim lahbun min asfala minhum holax ayaa ka soo gelaya hoos hoosay ka soo gelayaa holaxa markaasuu kor u qaadanaya marka faidaa ataahum lahbu bawdow mar alle markii holax u yimaaday ka qayladaaminayaana gooyayaan markaasaa waxaan ku ii ma haaula maxayin kuwaan sida loo cadaabayaa markaasay qaala li waxay u yidhahdeen indaliq soo socoso marka waa tagnay faatayna calaa nahrin xasibtu annahu kaana yaquulu axmara mila day waxaan u imid u nimid uu yidhi webi oo raawi uu yidhi waxaan u malaynaa nabigu yidhi gaduud dhiig oo kala u ahaa webi oo dhiig oo kala ayaan u nimid oo waxa weeye webigaas dhiig oo kala waidaa fi nahri rajulun faadixun yasbax waxaa ku jira nin dabaalanaya oo dhiiggaas iyo riqdaas iyo balaayadaas ku dhex dabaalanaya waidaa calaa shaqi nahri rajulun qad jamaca cindahu xijaaratan kasiira agtiisa waxaa jooga ninka weliga ku dabaalanaa geeskiisa nin dhagxaan tiro badan isku keensaday oo meesha kusoo jamciyey midkaanu marka waa soo dabaalana waa soo dabaalana waina dalika saalixa yasbaxu uma yaati dalika aladii qad jamaca cindahu xijaara fayafraqu lahu faa inta soo dabaasho oo soo dabaasho uu midka geeska taaganu agkiisa u keena markaasu afka kala qaada fa yulqimu xajina markaasu dhagax inta isla kala jiidu afka ku dhifana markaasu foos dhiigga dhexdiisa ku tiimbina bis waa tega waa dabaalana haddana waa soo laabana mar alla markuu soo laabto afku kala qaada markaasuu dhax ku dhifana markaasuu hoos la geynaya markaan aad arrintan ula yaabay qultu lahumaa waxaan ku yidhi labadii xad ay watay maa haadaana maxay yihiin labadan xad ee sidaan isku xadaabaya qaala lii indaliq indal socsoxa yidhahdeen marka iska soxanayo xata faatayna calaa rajulin kariihi lmar'aa ka akrayhima anta raacin rajulan mar'aa waxaan u tagnay qof oo arko adduunka qofka nafta ugu neceb tahay qof aan la fiiri karin ayaan u tagnay oo wax naftu fiirido waxa ugu dhib badan oo naftu fiirido waidaa cindahu naarun yaxushuhaa waxa agtiisa taala dhab uu shidayo dhab uu shidayo wayascaa xowlaha oo uu ka shaqayna hareeraheeda degdegayo markaan arkay qultu lahumaa maa haadaa war ku aha ninkaan aan la fiiri karin aanan li indalaq marka soco yidhahdeen ka soco ka soco fandalaqnaa faatayna calaa rawdatin muctamad waa tagnay waxaan u tagnay gaar bislaatay oo geedheed aad u baxeen fiiha min kulli nawri rabiic waxaa ku sugan ubaxa guba wax kastoo ka mid ah fiil iyo faraca inta ismareen ayaa naftu aysan ka tegi karin muuqaalka kaliya waidaa bayna dahraanay rawda rajulun tawiilun laa akeedu araa ra'sa beerta dhexbartankeeda waxaa jooga nin dheer oo aanan xataa madaxiisa arki karin birirka samadaasaa madaxiisa iiga qarsooma waidaa xawla rajuli min aktar wildaan agtiisa waxaa jooga weligay caruur aanatay caruurta ugu badneed caruur tiro badana ninkaas hareerihiisa jooga qultu lahumaa maa haadaa maa haaulaa markaasana war ninka dhirirka badanoo beerta iyo nimcada alle dhex fariisay muxuu yahay maxayse yihin caruurtan ku hareeraysa oo hareerihiisa joogtaa markaasay yidhaahdeen indaliq indaliq soco soco fandalaqnaa oo iska tagnay faataynaa ilaa rawdatin cadiimatin lam ara rawdatan qadu acdama minha axsan beertii hore markaan ka tagnay beer kalaan tagnay oonan weligay arag beerka wanaag badan weligayna aanan arag beerka weyn markaasay waxay igu yidhaahdeen iqa kor beertaan waa korayuu yidhi markaan koray oo aan dhexdeedii tagnay fantahinaa ilaa madiinatin mabniyatin bilabinin dahabin walabinin fida beertiisaan usii koraynay korkeeda waxaa ku taalla madiino weyn oo ayada dhan burukeeti dahab ah iyo burukeeti fida laga dhisay ee aan dhooba iyo dhagax lagu erag ayaan u tagnay magaaladaasaan u tagnay markaan magaaladii u tagnay noocaas aheed ففتحنا ففتح لنا مجالنا لنا فرعنا الألباب لنا فرعنا لنا وانا لك فرع فدخلنا فطلقانا فيها رجال شطر من خلق كأحسن ما أنت راه وشطر كأقبح ما أنت راه waxaa naga hor yimid rag laba qaybood ah rag iyo dumar macnaha dad weeye oo abuuristooda qayb ka mid ah adduunka wax aad rabto waxa ugu qurux badan weeye qayb ka midana adduunka intaa rabto wax ugu farxun weeye wax la fiiri kara maan qayb ka mid ah waa jirkooda qof laba qaar ah weeye marka alla markii ay naga hor yimaadeen labadii ninaa la hadleen waxay ku yidhaahdeen idhabuu faqa'uu fii dalika nahri inta tagtaa webigan webigan ku dhaca وافري ولغا شيغيا وإلى نهر معترض يجري كأن ماءه المحض وقل يا قوم فيري ماشي وبي ايا قطبان او قلقليا وبي قطبان ايا قلقليا او بي تصافي من حق عقانك فذهبوا فوقعوا فيه واعتقين وبي يدحك الامر مركي دحك الامر وعن وبي يدحك الامر ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك الصوء حمد وحي نوي مادين مركي وبي انتظر عشان قد صبحين ايضا انت فالفاضي قد تكتي كل جود اي قرح بديه وعي نقول سيدو قرح بديه markaasaa labadii axaabad la socoto yaqaanaan li waxay u yidhaahdeen haadihi jannaatu xadin beertaan weynankeeda ama weliga waxaanoo kale arag iyo dirteeda waa jannaatu xadin wa haadaa manziluka gurigaagina wakaan ay yidhahdeen fatama basalii sucuda markaasa wuxuu indhahaygiya kor aaday indhahaygi markay kor aadeen faidaa qasrun mitlu rabaabati lbaydaa kor waxaa ka muuqda tarweyn odno daxaad cad daruur cad oo caad oo khafiifa aad moodo marka qaali قال لي هذا كمنزلك فكاتل هذا الواقع تقول يا قر قرقة تنوى كل هذا محمد وقرقة ايه رهنين مركا طوحا كل بارك الله فيكم يا قراني فأدخلها إلهي هين بركة إزاي قرقة قال اسكتك ما لك أصدق متشوغي مركا سيقول هذينو يري أما الآن فلا ما يحدى كلمة حتى كلمة الحين عمري يا ولي وحكا قد ميت وأنت الداخل لكن وجلد وانت الكلمة مركاسا waxaan ku iriyo yiri inni qad ra'aytu mundu laylati hajjaba fama hada alladhi ra'aytu xaawal laga soo bilaabo wax lala yaabaan arkay muxuu yahay waxaan arkay markaasay waxay u yiraahdeen inna kan khubir anaga ka warramayn hadan ku sheegayna waxaan aragnay والحياة ركبي أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يطلق الرأس بالحجر منك يقول ريي ومدحي صدقح الغبر برنايي فإنه رجل فإنه رجل يأخذ القرآن وقوها من قرآن كبرتي عملنا قرآن كبرتي معناها قد قرآن كبرتي اي واجباتك اللي فهمي اي حلال اي حرام وكلا شيء وكلا كبرتي أيها فيرفضه وقرآن كتبته كتاب خاص نقضي وينام عن الصلاة المكتوبة صلاة واجب كان كصيحة صلاة واجب كأيضا لون نادليو ولليه الصلاة خير من الموت أيو اسكسح لهرينك أما مالنك أيضا لليه حي على الصلاة حي على الفاح qofka noocaasa ilaahi weyna wuxuu ku abaalmaraya in sidaas loo xadaago oo dhagax inta qabriga intuu ku jiro daqiiqad walba maskaxdiisa la burburiyo ilaa qiyaam saax laga gaaro hadhowna xadaabka weyna loo qaadiciyo iyada billah marka taas waxaan fahmay qofka salaada ka seexda ama qur-aanka inta bartay aan ku camal falin oo kitaaba koorka qaadka qabriga loogu xadaago وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شقه إلى قفاه أما منك أطو أركتي أما نانتي قبكي أطو أركتي وعنك تلجيح إلى قورتا فانك اللجيح إلى قورتا إنها اللجيح إلى قورتا قبكي أطو أركتي فإنه رجل يقدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاه وأقف وحدي قلقك صبحا been ayuu sheegaya gurigu ka soo baxa beenuu sheegaya markuu beentaa sheego beentii qofka qofkuu sii sheegaya ay afarta biqable kala gaartay jihooyinka jiriya waa kelmad uu sheegay asaga waxaan ahda kelmadaas in laba dawla iskugu gubato ama laba qabiil iskugu gubato ama laba qoys iskugu gubato waxaa dhahda dadkiba ay ku baadiyoobaan dadka noocaasa ilaahi weyna wuxuu ku abaalmariyaa qabriga dhexdiisa in lagu cadaago oo canankooda iyo indhahooda iyo sankooda la jeexo ilaa qiyaamaha laga gaaro kaasna sidaas ayuu ahaa ayuu yidhi nabiga sal allahu caleyh wasalam waxay yidhahdeen waama rijaalu والنساء الحرات الذين في مثل بناء التنور اما naagihii qaaqawnaa iyo raggii qaaqawnaa oo tinaarka ku jiray oo waxa weeyaan cadaabka iyo holca hoos uga imaanayay ee qalladaaminaya oo qororanayay fahum sunnaatu wazawaani waa raggii zaanigiinta iyo naagihii zaanigiinta ahaa dadkii adduunka markay joogeen sinada laga xeli waayey ee isisalsa'aamayey ayagoo ajnabi kala ah ilaa taabashada nabigu waa zinu yidhi ee isdhunkoonayay ayagoo ajnabiga kala ah ee markay dambena faaxishada iyo xumaanta ku dhacay ilaahi waynaa qabriga sidaas ugu cadaaba intaan aakhira la gaarin وأما الرجل الذي أتيت عليه يصبح في النار ويلقم الحجة منك يا بركتي إيه وليك ديك كنت دالني إيه مركو وليك قركي سيما وغير حق لك لا تحيي إيه وصلت وصلت تنبلي فإنه آكل الربا وهو قفك الربا الحوشري تصير كي ربا الحوشري من الربا الحنا مانتا سببتها قف والبابا inay xalaal tahay iyo inay xaaraam tahay inuu bartana diyarma hamlinaya suuqu aadaa wax alla wixii wax ku soo galaanu reebtana marka haddii aan rumaysannahay xadiidka nabi maxamed sal allahu caleyh wasalam oo aan garanno in cadaabul qabriga sida loogu cadaabayo qofkii ribada xunay waxaa ka dhalanaya inaanaan iska xanaalane marka hore aan fahmo qaabkanu shaqaysa lahayn oo qof kasta oo raba suuqa inuu galo ugu yaraan waa inuu barto beexa shuruudiisa iyo ribada waa inuu intaas barto ugu yaraan maxaa yeelay haddii kale walaal waxaa ka imaanaya inaad cadaabtaaga adduunka qurato taas ayaa imaanaysa markaasay yidhaahdeen uu yidhi axadkii aan aragtay ee dabka shidayay ee aan la fiirin karin maalik khaasiru jahannama waa malaga maalik la yidhaahdo ee jahannama ka shaqeeya kaas weeye wa ama arajulu tawiilu ladii fi rawba ninkii beeraa ee beerta quruxda badan dhex joogay fa inahu ibraahim sal allahu calayhi wasalam waa nabiyullaahi ibraahim abuuna aadam weeye waxay tahay abuuna waxa weye ibraahim weye abuna ibraahim weye ibraahim ilaa moogtay duriyadiisii weye badanaa waxata madiib ka faafay marka nabigeena maxamed weliba sal allahu calay wasalam uu aabba u yahay oo tarankiisa gala tarankiisa gala marka kaas ayuu ahaa ayay yidhaahdeen wuxuu yidhi waama alwlaad waama alwildaanu aladiina xawlahu caruurtii aad aragtay caruurtii aad aragtay oo hareerihiisa joogay fa kullu mawluudin maata cala alfitra waa xunug kasta oo fitradii ku dhintay ilaa xunuga markuu dhasho moogtay fitru ku dhashaa ayadoo islaamnimada iyo qabuuliyatulxaq uu qabo ayuu dhintaa qofku marka uu dhimanayo marka uu dhalanayo miisri nabiga xadiis saxiixa uga sugnaaday kullu mawluudin yuuladu cala alfitra uu dhahayo marka cunug kasta oo fitra saxiixa ku dhashay ee markuu dhashay aan aabiis iyo hooyadiis baabiyeen ee ku dhintay halkaasuu jannadaas la joogaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markaasuu yidhi waama wlaad lmushrik markaasa xaana weydiiyeen dadkii saxaabada qaar waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah wa wlaad lmushrikiin caruurtii mushrikiintana kuwaad ka waran markaasaa nabigu yidhi sal allahu alay slam wa wlaad lmushrikiin caruurtii mushrikiinta xataa waa حتى عروض المشركين توصلها وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنة وشطر قبيحة dadkii aad aragtay ee qayb ka mida ay soo shaqneed qaybna ay quruxda badneed ee webiga lagu dhaqayay fa innahum qawmun khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a waxay ahaayeen dad adduunka intay joogeen camal xun iyo camal fiican isku daray iimaan saxiixay la yimaadeen camal saalixana waa sameeyeen macaasina waa ku dareen sidaasay ahaayeen falxumaduna macaasina ee daacadiina quruxday aheed marka tajaawaz allahu canhu ilaahay baa u dhaafay xadiiskaas waa xadiiska bukhaari waa xadiiska bukhaari intaasuu noogu dhammaaday xadiiskii bukhaari xadiiskii kale oo micraajkii nabiga ayaan kelimad yarasayna ka soo qaadayna oo dad kale qaab kale loo xadaabo ka hadlaya oo qabriga loogu xadaabo xadiiskaas anas ibnu maalik ayaa ka warina nabigeena radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lamaa xaraja bi rabbi caza wajalla marartu biqowmi lahum adfaar min nuxaas markii rabbigay dheelmiyey oo rabbigay samaday korsiiyey waxaan maray qoob oo leh cidiyo aad moodo maar oo kale cidiyo maar oo kale cidiyo dhaadheer ee maar aad moodo dad leh yakhmishuuna wujuuhahum wa suduurahum oo wejiyaalkooda ku jeexjeexaya iyo xaradkooda ee dhiigu saas u daadanayo aan arkayo cidiyaha waxaad moodaa maxaad maarki laga sameeyaad moodaa faqultu man haaulaa ya jibriil markaasaan idhi jibriilow dadka sidaan loo cadaabayo qabriga loogu cadaabaya yay ahaayeen markaasuu yidhi haaulaa aladiina ya'kuluun haaulaa الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ذكا وذكي ذكي هلب كل حنجر وحنجري وذكا شرط بالحرب كل وحنجري ذكي ذكي حنجري بل أنتم يقين ولا أكثر ولا ليا بل قفوا بالنص على فيه وحان أحضا إلي صندعين هل تضرار بالقفحة يا كوان hal toddobaad oo qof xalan haddaysan dhicin sow helaa kuma sugnaa ya dadkii dadka hilibkooda laga suji waayey ee dadka caayi jiray ee dadka xana jiray ee dadka wax ka sheegi jiray ilaahay weynaa wuxuu ka soo baaraa xidiya maarkoo kalea oo isku jarjaraan oo hilbooda ku jarjaraan intay qabriga ku jiraan xadiidkaas waa xadiid saxiixo saxiixo albaaniyo fi saxiixi jaanka saxiix قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحن كنت قبل قبلنا كلمة ده oo waxa weeyaan qabriga qaabka nafafyaal kugu nool yihiin aimada culummada muslimiinta saddex shay oo kamid ah ka soo qaadan sheikhul islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi madhabka aimada salafka iyo aimada qaabka kulli aimada muslimiinta waxay caqiida iyo madhab u ah maydka hadduu dhinto inuu nixmo ku dhex jirayo hadduu fiican yahay hadduu xun yahayna uu cadaab ku dhex jirayo wa ana dalika yaxsulu liruuxi walibadani raaxadaas iyo cadaabka jirkana way taabanayaan ruuxda nafta تاوي تابنا لبدوا لبدوا تابنا وأن الروح تبقى بعد مفارقة بعد مفارقة البدن روحنا وباقي نقوليسا مركي شركة كبحضو أو شركة حتى كبحضو منعمة أو محدبة ماشي شوف تحمل وعدامة إلا روح دو اسكو ميل ما شوفتو فكان أو برزقة اسكو الروح دو اسكو ميل ما شوفتو مركب ميل الله ماشي شوفتو أما هو الوحدامة أما والله قلنا معينية markaasuu yidhi waanahaa tatasilu bilbadani axyaana marmaray marka ay jirka soo geli marmara ruuxu jirka la soo xiriirsata sida xadiidkii nabiga sal allahu caleyh wasalam oo xadaynaya da qofka marka la salaamo muuminka inta nafta loo soceliyo inuu salaamta ka ridiyo waxa weeyaan marmaray marka jirka soo geli nafta markaas ay soo gasho raaxa ayay dareemaysaa ilaa nixmadii ay naftu wadatahay hadday naf mu'minad oo baariyada aheed ayay jirkan taabanaya hadday cadaab wadatayna cadaabkiiya taabanaya ilaa qiyaamuhu ka dhaco hadalkaas wuxuu markaasta jirka ay toos u gasho qiyaamihii weyna uu dhaco oo adooradu ay qablaha rabulcaalamiin uga soo istaagaan majmuuc ulfataawa jiska afaarta kaba laba boqol sideetan iyo afar ku leeyahy imaamu nawowi raximahu llahu tacaala wuxuu ka hadlaa hadal aad xaji badan waa mas'alada aad ugu muhiimsan wakhaasatan dad waxaa jira aan allah rumaysnayn oo doonaya inay ka shaki geliyaan mu'miniinta cadaabu qabriga way jiraan wayna joogaan ogow muqdishe wuxuu leeyahay imaam nawowi walaa yamnacu yacni cadaab alqabri cadaabu qabriga ma diidayo kownulmayiti qad tafaraqat ajsaa'uhu waxaad ogsontay qofa adduunka lagu googooya sooma oo hilbihiisa la firdhiya hilbahaas la googooyay cadaabu qabri ka dhici ma oo la dhihi maayo xadxad maadaama loo gooyo halkaa naftiya isku arkaya xadda meela loo tuurayo ma ahanu yidhi taas sababtoo ah amase miisaal bahanaaba mayla markaasuu laqay amase mallay a laqayo iyo xaafaa laqayo sababtoo ah sida ilaahi weyna subxaanahu watacaala uu aaqilo u soo celinaa ayadoo ciiddu jirkii o dhan laqaday oo dabagibinta maahan cad kale aan laga arag sidaasoo kale allahu rabulcaalamiin wuxuu awoodaa inuu soo celiyo cad yar oo meel yaalla nafti inuu soo gesho cad kastaba cad kastaaba meeshuu yaalla alla nafku geli karama cad haddii dheg meel taallo halkaas ruux alla ku geli karo markaasuu cad qabrigana kula cadaab kara haddii calool uu ku jira calooshaa nafta alla ku geli kara markaasuu kula cadaab kara hadduu digoodo bahalkiina meeshu ku saxaroodo alla kula cadaab kara sidii uu awoodaba ugu leeyahay alla subxaana watacaala ayadoo ciiddu laqdoon cad ba laga reer dhowin soo bixiyo sidaas oo kale wey haddii waxa weeye marka munaafiqiintu ay yidhaahdaan oo la yidhaahdo annaga meydkii waa u jeednaa qabrigiiyuu yaallaa qof weydiina uma jeedno saa loo weydiina baa loogu garaaca dirruumo bir ah maba noo muuqdee haddii lana jawaabtaan ansaxayna wy munaafiqiin sidaanaan ugu jawaabaynaha dhegaysi wuxuu leeyi wuxuu yidhi arrintaas mamnuuc maaha adduunkaan miisaan uga keenayna wy adduunkaan miisaan uga keenayna wuxuu yidhi qofka hurdaya qofka hurdaya wuxuu dareemayaa macaan ama xanuun weligaa markuu yoobta adoo hurdaya oo inta nexmo noqoto oo ilaah isku kaashuray oo wax kastoo ku baaqnaa gashay haddee raaxa meesha ku dambayda sooma arag yaa dad weliba adkaar fiican ku seexato meel raaxa qofkaas dadka agka fadhiya inuu raaxaysaanka dareemaya yaa ma dareemaya ilaahay weynaa dadka caqligiisa qadar ugu taakala ay jabaafi karin kadaalika wuxuu yihi qofka qabriga la dhigo oo ee qofka een hurdaya qofaa hurdee markaasa xilqaabka uu la kulmayo murugada weliga maarta qof hurdaya waa qarwaya ayadoo la dila oo cadow xeersana markaas carab leey qof hurdayana ma carari karo ma carari kartid wuxuu isleeyay markii kasii si aad yeesho rafaa adduunka murugada ugu weyn sooye dadka ag joogaan ma ujeedaan dhibaatada haysata qofkaad urdayo ya ilaa marka dambe dadka qaar ay soo boodaan sawar soo booday soomaadna arag qofkaas ma ujeedna in dhibaata haysata annagu miyaan ujeedna hadda ma sidaas wey ilaahay waa inaa dadka qadar ugu talagalay caqligooda ya sidoo kaleeto sidaasoo kaleeto wuxuu miisaaniyey malakul jibriil nabiga waa u imaan jiray salawaatullahi wasalaamu caleyh ya waa u imaan jiray markuu u yimaado malakul jibriil waxa weeya waxyi ku sheega dadka la joogaana ma arki jirin ilaa maruu qofka isku soo suureeyo maaha marka taasa xaqiiqa cad oo tusayda insha allahu kelimaadiina labadaas kelima ku taabsanayna waqtiga naga dhamaaday dartiis wabillahi tawfiiq allah subxana wa tacala lakum sala allahu calaa nabiyina maxamed